subax wanaagsan dhegeystayaaalkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo guulo waaweyn ka sheegtay howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen gobolka galgaduud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo odayaasha iyo siyaasiyiinta maamulka galmudug kala hadlay dardargelinta howlgalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen oo ka hadlay howlgal ay ciidanka xoogu ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe magaalada gothenburg ee waddanka swiden oo lagu soo gebagebeeyey shirka afariyo tobanaad ee ururka cilmibaarista soomaaliyeed saraakiisha ciidanka xooga oo guulo waaweyn ka sheegtay howlgallo ay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin hoos yimaada degmada waa deegaanka ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe wararka dibaddana waxaa ka mid ah israa'il oo diiday in ay ergaya sacuudiga ka socda uu ka howlgalo qudus iyo militariga shacabka waa milatariga dalka la wareegay dalka burkina faso oo dignin loo diray
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideed iyo waa afar iyo tobanka agoosto sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynayay warka subax haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan aynu ku bilownay ciidanka xooga ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ciidanka ayaa waxa ay howlgallada si gaar ah kaga sameeyeen degmooyin hoos yimaada degmada galcad ee gobolka galgaduud waxaana saraakiisha horkacaysay howlgalkaasi ay sheegeen in howlgalladani ay yihiin kuwo ay kaga golleeyihiin xaqiijinta ammaanka guud ee deegaanadaasi oo ay sheegeen in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay xiliyada qaar weeraro kusoo qaadaan deegaanada hoos yimaada galcadda ay ciidanku ka sameeyeen howlgallada waxaana sidoo kale saraakiisha howlgalkaasi horkacaysay ay la kulmeen qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi iyagoo intooda badan kala hadlayay howlgalladii sidoo kale sidii shacabku ay ula shaqeyn lahaayeen ciidanka xooga dalka ee la wareegay dhowaana deegaanada hoos yimaada galcadda ee gobolka galgaduuda waxaana saraakiishu intaasi ay ku dareen in howlgalladaasi ay ahaayeen kuwo ay guulo ka gaareen iyagoo sheegay in ay howlgallo culus ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada degmada galcad ee gobolka galgaduuda isla weli wararka howlgallada ayaynu ku guda jirnay ciidanka xooga ayaa sidoo kale waxa ay howlgallo ka sameeyeen degmada ruunirgood waa deegaanka ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka ay ciidanku ka sameeyeen deegaano hoos yimaada runirgood iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku xiran waxaana ay sheegeen in ay ku guuleysteen soo saarista miinooyin aada u fara badan taasi oo ay sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay horay ugu aaseen deegaanadaasi saraakiisha horkacaysay howlgalka ka dhacay deegaanka riinurgood iyo sidoo kale deegaanada kale oo hoos yimaada ayaa waxaa intaasi ay ku dareen in ay haatan ku guuleysteen soo saarista walxaha qarxa oo ku kaysanay sida ay sheegeen deegaanada ay howlgalka ka sameeyeen waxaana intaasi ay ku dareen in haatan ay sii laba jibaari doonaan howlgallada ay ka wadaan deegaanadaasi ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaaba dhanka kalena haddii aynu eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta maamulka galmudug madaxweyne xasan waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo toddobaad ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxa uu la kulmay odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta isagoo oo kala hadlay sidii qeyb ay kaga noqon lahaayeen odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta maamulka galmudug howlgallada ka dhanka al-shabaab gaar ahaan wejiga labaad ee howlgalka ay ku dhawaaqday dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo ay sheegtay in deegaanada maamulkaasi uu xarun u noqon doono sidoo kalena si toosa haatan looga qorsheynayo magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si gaar ah odayaasha dhaqanka kala hadlay sidii doorkooda hogaamineed ay uga qaadan lahaayeen qorshaha dib loogase dib looga saarayo al-shabaab deegaanada maamulka galmudugga ay ka haystaan waxaana sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka qeyb qaatay kulankaasi uu ku booriyey in ay ka hortagaan qorshayaal uu sheegay in bulshada deegaanadaasi lagu kala qeybinayo taasi uu sheegay in ay dhaawici karto howlgallada ay dowladdu haatan qorsheynayso xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay intii kulanka uu la qaadanayay odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta in loo baahan yahay in la helo door muhiim ah oo ah isku xirka ciidanka xoogga iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana intaasi ku daray in odayaasha iyo weliba siyaasiyiintu ay muhiim u yihiin wejiga labaad ee howlgalka ay dowladdu horey u dhaqaaqday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa ku sugan madaxweynewaa madaxweyne xasan sheekh iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale uu kamid yahay wasiirka gaashaandhigga iyo weliba taliyaha nabad sugidda maha salaad maxamed iyo qaar kamid ah wasiirada waa golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya dhuusamareebe ayaa la isugu tegay waxaana ujeedka ugu weyn uu yahay sidii loo laba jibaari lahay howlgallada dowladdu ay horey u dhawaaqday kaasi oo haatan la qabanqaabinayo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab dhanka kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal magaalada gortenburg ee wadanka sweden waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii afar iyo tobanaad ee ururka cilmibaarista soomaaliyeed waryaheena nooga soo waranta gortenburg ayaa warkaa noo soo dirta waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii afari tobanaad ee hay-adda cilmi baarista soomaalida ee sanadkan hal kudhigiisu ahaa dowrka qurbajoogta iyo sidii loo heli lahaa horumar bulsho iyo xasilooni siyaasadeed oo ka hana qaada geeska afrika shirkan oo ay wadajir usoo qabanqaabiyeen jaamacadda gutenburg iyo ururka isbahaysiga ummadda soomaalida ee sweden ayaa waxaa kasoo qeyb galay aqoonyaano soomaaliyeed oo cilmi baaris kala duwan ku sameeya waayaha iyo nolosha soomaaliyeed kuwa oo ka kala socda ururo iyo hay-ado waxbarasho oo caalamiya shirweynahan ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo arrimo kala duwan oo xaaladda guud ee dalka ka warbixiyey waxaa khatar galay afkeenii waxaa khatar gashay diinteenni ma aha keliya kuwa soo qaxay ee qurbaha yimid laakiin xataa kuwii dalkeenna joogay gudihiisii ayaa intaasoo dhan khatar ka galay waxaa khatar gashay jiritaankeenii qarannimo waxa uu khatar u noqday inaynu wayno dalkeennii inaynu wayno dadkeennii marka meeshaas yacni oo dagaalkaa sokeeye iyo burburka dowladnimada kharashka uu noogu kacay runtii aada iyo aada waxaan u jeclaan lahaa aqoon-yahanadu inay baaris xoogle ay ku sameeyaan oo ay baaraan qofka soomaaliga ah qoyska soomaaliga ah qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed wixii gaaray inta uu la egyahay si aynu uga soo uga soo kabano marka haddii burburka noocaa uu dhacay dabcan waxaa kaloon weynay in hormuudkii aan ka noqon lahayn adduunyo annaga ay ahayd inaan isku xirno yani dalkeenna meesha uu ku yaalla juqraafi ahaan ama dadkeenna xataa kartida ay yeelan karaan waxa ay ahayd inay fursad noo siisay inaynu kaalin hogaamineed ka qaadano geyiga aynu degannahay
aqoon-yahano soomaaliyeed oo kala duwan oo shirkan ka qaybgalayay muddadii uu socday ayaa halkaasi kusoo bandhigay daraasado ay ka sameeyeen bulshada soomaaliyeed dhaqanka marka waa sii wadaa aan fiirina haddana haddii suuradda aan fiirino suuradda alqasas aayadaha saddex iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan waxaa ku jira qisooyin badan oo dhaqan soomaali ah oo ummadda muslimiinta ee kale aan kaga duwanna meeshan walamaa warada maaa madyan wajada calayhi ummata min annaasi yasquun wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan qaala maa khadbukumaa qaala taa laa nasqii xataa yasduru riicaa wa abuuna shaykhun kabiir markii uu yimid barbiyeedkii madyan madyan ani waxaa laga yaaba hadda inaan aaminsanaha meel soomaali ka mid ah in la dhihi jiro hadda meel kaloo samideeda la sameeyey wuxuu meesha ugu yimid marka dad ceel shuba dad xoolo waraabsanaya ceelka wadaanta laga shuba hadda intuu ka jiraa soomaaliya u ka jiraa shirkan afariyo tobanaad ee hay-adda cilmibaarista soomaaliyeed ayaa la aasaasay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waxaana la qabtaa saddexdii sano mar inkasta uu muddo dheer uu shirkani uu ka qabsoomi jiray meelo ka baxsan dalka soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa lagu qabtay magaalooyinka hargeysa iyo jegjiga
maanta inaan ka qayb galo oo aan imaado horta magaalada gothenberg gaar ahaan jaamacadda weyn ee taariikhiga ah ee gothenburg university iyo ka qaybgalka shirweynaha afariyo tobanaad ee daraasaadka soomaaliya runtii aada iyo aada bay iigu ahayd fursad weyn inaan aqoon-yahanada uga warbixiyo siiyo afkaaraha iyo talooyinka xaaladda dalka ka jirto iyo bulshadeenna oo kasoo kabanaysa xaaladihii burburka iyo dagaalada iyo colaada una sii jeeda dhanka ee dowlad dowlad dhiska gaar ahaan waxyaabaha ku saabsan waxbarashada iyo sidii loo dhisi lahaa heybta qaran ee dalkeena uu u baahan yahay si aynu dowladnimadeena dib ugu soo yeegleelno waa barnaamij aada weyn oo culeyskiisa leh taasoo ah in isbeddelka aan qayb ka naqano kuna taageerno haddii naqan laheeda kii gudaha soomaaliya markaan ka hadlan iyo kii dibadda oo qurba joogta soomaaliyeed waxyaabay ay ka geensan karto ugu dambeyntiina barnaamijkan ayaa lagu soo gunaanaday suugaan heese iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee ay dhaantadu ka mid tahay
ugumahalaba isu oomada iyo waqti kalayde ugumahalaba isu oomada iyo waqti kalayde eelcaashaqo waxanay badan ayaha sidee ogobay kalgacal ahbi dowrsiya maanteeda lihiin soo jeedadeeni kumaynan bixin ubad qayr qabiyo nolol aayatin wacan ilaahowna siin aaminna lahayo aamiin ogobay kalgacal ahbi dowristiya maanteedaliin soo jeedadeeni kumaynan bixin ubad qayr qabiyo nolol aayatin wacan
dhinaca kalena haddii aynu eegno dhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudla abu xuseen waxa uu ka hadlay howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidanka xoogu ka sameeyeen deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulka hirshabelle ayaa waxaa looga hadlay howlgalkaasi iyadoo madaxweynaha hirshabelle cali guudla abu xuseen uu bogaadiyey howlgalada ay ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale ciidamada kale ee dib u xoreynta deegaanada ay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe qeybaha kala duwan ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo weliba ciidanka dib u xoreynta ee deegaanka oo iskaashanaya ayaa waxa ay si buuxda howlgallo kaga sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada ruunirgood iyo sidoo kale deegaanada kale sida hilolagaab iyo weliba ceel waa ceel bacda halkaasi oo ay ciidanku howlgallo ka sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay kuwaasoo intooda badan ay kusoo saareen miinooyin dhulka lagu aasay madaxweynaha hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa waxa uu sheegay sidoo kale inuu bogaadin u dirayo een qeybaha kala duwan ee ciidanka iyo sidoo kale shacabka iyo weliba guud ahaan eh, bulshada ku dhaqan degmada ruunargood iyo deegaanada kale ee hoos yimaada kuwaasi oo dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab guud ahaan dhegeystayaal warkiisu waxaad kala socoteen raadiyaha dalsa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel